qaraxa asiibay gaariga dadka shacabka ay saarnaayeen wuxuu ka dhacay inta u dhexaysa deegaanada shalaambood iyo danow oo magaalada marka hoos yimaada wuxuuna ahaa gaari nooca bielka oo barqanimadii saake ka ambabaxay magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellada hoose kuna sii jeeday degmada qoryooley inta la xaqiijiyey lix ruux ayaa ku geeriyootay qaraxa in ka badan toban kalena dhaawac ayaa kasoo gaaray dadkii saarnaa gaariga qaraxa uu haleelay sida uu v o a u sheegay guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose maxamed ibraahim bare wuxuu sidoo kale guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose xusay in qaraxaasi ay ka dambeeyaan kooxda al-shabaab inaa illah inaa ilahi raajicuun ilaaha u naxariisto intii ku geeriyootay qarax aada iyo aada u weyn oo waxashnimoa oo nabadiidku ay la beegsadeen dad shacab ah oo maras ah oo u kala safraya magaalooyinka marka iyo qoryooley ayay maanta kula beegsadeen deegaan u dhexeeya magaalada shalaambood iyo deegaanka danow amase beledul amiin inta u dhexeyso gawaari gaari caasi oo marayay ay waxay la beegsadeen qarax qaraxaasina waxaa ku geeriyoodeen dad shacab ah oo meeshaas safarkaas ku kala jiray u kala gooshay magaalooyinka amase degmada marka iyo degmada qoryooley waxaana ku geeriyoodeen ugu yaraan lix qofood dhaawacna wuu ka badan yahay intaasi oo ilaa labaiy toban qofood ayaa hadda la xaqiijiyey ilaaha u naxariistay intii dhimatay inta dhaawacana ilaaha u boogadhayo caafimaad deg degan ilaaha siiyo waa gartay marka dad ku dhaawacma halkee la geeyey dadki waa lasoo qaaday goobaha caafimaadka ee magaalada shalaambood iyo degmada marka magaalada caasimadda ee gobolka shabeellada hoose ayaa la keenay in gargaar deg dega ayaa hadda loo fidinayaa wixii intaas ka batana waxaan rajeyneynaa insha allah in lasoo gaarsiiyo magaalada caasimadda sida ugu dhaqsaa badan ay kusoo gaartaasaan rajeyneynaa xilligan maxaa keenay in shabaabka ay dadka shacabka beegsadaan waa dad sii dabargo-aya oo dagaalka ku socda dhan kastana uga socda dhanka dowladda uga socda taas darteeda ay waxay doonayaan inay dadka shacabka dhibaato iyo xanuun ay gaarsiiyaan balse waxaan taas caddaynaynaa inay tahay mid dadka sii kicinaysa kuna kicinaysa nabadiidka iyo dhibaatada ay dadka ku hayaan horeyna ayagu u ogaa ayaa haddana midaani markay dhacdo ay dadkii shacabkaa sii kici doonaan waxaana annaga diyaar u nahay shacabka gobolka shabeellada hoose aan ugu horreyn maamulkeena heer gobol iyo heer degmaba inaan nabadiidkaas aan iska dulqaadno heeryada cadowgana waxaan leenahay shacabka soomaaliyeed ee deegaanadaas kusugan ha kacaan hana ka dhiidhiyaan colaada maanta iyo dhibaatadaasi ay ku hayaan nimankaas nabadiidka ay ugu horeyso beegsiga ay ku hayaan dadka shacabka maalin walbana ay dadka shacabka dhibaatada u geysanayaan mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo